والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه wasalam salaantii way iska badatay raggii hore ama labaa inta meesha fadhidoona wada salaaman yihiin dhammaantood oo ugu horreeyay madaxweynaha puntland ra-iisul baarlamaankiisa iyo ku-xigeenkiisa iyo labada kole oo reer puntland oo iyagu sababay in shirkan la isugu yimaado iyo ururada bulshada ururada rayidka ambeelhotamagacaas ay ku cusub yihiin isimada unbaa si fiican u garanaya isimaduna si gaara u salaaman yihiin asaasiyaashii oo dhan baa meesha intii nooleyd baa fadhida iyagaa baa isaga baragnahay oo shaqoonayna umaya meeshaan ka wadaagna madaxweyne mudanayaal iyo marwooyin madashaan maanta halka la isugu yimi ee macnawiyad badan bay leedahay midda ugu horraysa waxaa organisationka waxa la yidhaahdo ama hay-adaha dawliga waa dhammaantood ba ahaatee waxay leedahay waxayna waxaa la sameeyaa wax layaa dib cusboonaysiin sida dhismayaashoo kale aqal haddaad dhisatidoo shan sano lix sano dhisma meel ka dilaaco inaad waa inaad dib cusboonaysiin u samaysaayo rajidaayo meesha jeexan kabtaayo albaabka jaban aad muxuu ahaaye bedeshaayo waa sidaas waxaa wadatashiga maanta ku saabsan yahay nuxurkiisa hore nuxur dambena waa leeyahay waana midii madaxweynaha hadda xilka haya iyo xigeenkiisa iyo ra-iisul baarlamaanka iyo ay ku galeen ololaha oo wixii markaa jiray waxbaan ka bedelaynaa lagu doortay buuyi haddii idinkii qoladii ka horraysay wax rumaysay iyo annaga ka sii horraynay haddaan wax rumaynay iyo kuwa naga sii horreeyey ama ay gaari waayeen idhaada annaga ka fiicinaysiin oo wax fiican keenayna dee ballanqaadyada ay sameeyeen bay bay ka mid tahay ballanqaadyadii ay sameeyeen bayna ka saxsanayaan bayla tahay mar labaad inaan kalsooni siinoo dib u dooran saasaan ugu u qaatay kalsoonidiina odayaashii hadlay iyo raggii hadlay waa la siiyey khudbadiisina waa lagu qancay anugu waxaan ka mid ahaa dadkii sugaayay hadda ka hor in loo yeero oo waxaan xumaan sii diyaarsaday oo warqaayo way buuxaan laakiin wuxuu nus baan hadda ka tegaya ama ka badan ayali intii aan odhan lahaa radideedu waa la yidhi waxaa keliya oo dhimani waxa weeye bixaan ka ayiraayo waxa dhimanaan ka odhan karo aad baan waxaan uga mahad celinayaa odayaashii asaasayaasha ka ahaa puntland oo halaggan ka hadlay inta hadashay iyo inta aamusan intii dhimatayna allaha u naxariisto may dhisanteen haddaan laba kooxood ayan jirin koox la cuskado dhulba burburay qabaa'il keliya noqday meel la qabto oo weelaan sida lahayn sidada keliya oo la qabsan karay waxay ahayd odayaashii dhaqanka ee oo markaas ana dhinteen hadda macna nool yihiin ayay ahay way ka soo baxeen dowrkooda annaguna waxaanu ahayn kooxdii aqoon-yahanada loo yaqiino firiga fulinaysa baa helo dastuurka sameeyey oo howlaha qabanayay gacanta u fara buubugnaa baan ahay intaas iyagaa iga maraga iyagaan maragashanaya laba qaybood buu ahaa sida ay ku bilaabatay dadku waa iska ilowsha badan yahay sideed sano markii shirarka lagu fashilmay oo kii u dambeeyoo lagu heshiiyey in puntland lagu qabto oo boosaaso teendhada jabuuti la geyn doono ay taallo hoteello badani ma oolina gudyihii markaa la deganaa looga baxay in shir lagu qabto oo la sugaayey qolada xamar isku haysata oo u s a labadeeda dhinac ay halkaa yimaadaan la sugaayey markii masar looga yeero etoobiya la xidhiftamaysa oo ay labadooda la isku kaxaystay oo halkaa waxba laga waayay anugu dadkii looga yeeray dibaddan ka mid ahaa maalinta halkaan nimay baan waxaan wacnay labani oo jooga qaahira allah u naxariisto leegadi rag maca ku lahaa boosaa taleefon yiillay anu dadkii wacay baan ka bilaaba bal ka warramaayo meesha markii lagu kala yaacay wuxuu yidhi tan ayna siin yahay ka tashada ka tashadii waa gudinay mudaaharaad yaa ka dhacay puntland inta maanta loo yaqaan oo dhan waxaa la yidhi ma sugi karo sideed sano ka baxay waayo shir masashaa la isugu yimaado intii markaa isu dhoweyn oo markaas waqooyi bari laisku horan jiray saddexdii gobol baa afartan iyo shani baa yimid xamar garoowe markasta iyada xarunta ahayd meel la fadhiisto ma lahay dhismayaashii ogeeyeen oo dowladdu ka samaysay maxamed siyaad abtir waxaa ka badbaaday labadii jenaraal oo dhintay allah u naxariistee maxamed dil maxamed axmed samankaar iyo nuur salaad oo sana qaybtaa biliiska iyo steeshka badbaadiyey waxaa soo raacay gobol gobolkaasoo badbaaday shirkaa ugu horeeya wadashiga gobolka shirkaasa waxaa lagu go-aamiyey saan lama sugi karay aanu noqonno inaan daba dhisanno aynuna u yeerno walaalaheenna maanta ayn la joogin osool iyo sanaag iyo iyo gobolka cayn saasaa la sugay shan iyo tobanka may baa loo ballamay shan iyo tobankii may markii laysu yimi ilaa kowda agosto broseskii baa lagu jiray natiijada maanta aan joogno oo u ka gabaahiyey ninka odaga ah halkan ee kadii ayaa ka soo baxday odayaashuna ka hadlaayay waxaa lagu faa'iiday noqotay wax lagu aan khasaare soomaaliya iyo innaga toona midna inoo keenin oo maanta nagu naalo waa dhiman yihiino hadduu dhammaansho laguma helo hadduu dhammaanshaha laguma helo soo qabyaaba dhulka ka dhimanaya wax badan baa jira erayga ugu weyni wuxuu ahaa intii maalintaa wada joogto wada dhisatay intii maalintaa joogto wada dhisatay iyo gobolladai ka yimaadeen maanta buntland muxuu ahay kuma dhamma gacanteeda kuma dhamma xaqiiq weeye taas xaqiiq weeye dowladu qayb waa yeelan karaa duruufaha markaa jira ku xiran kuwa kaloo galo soo dirtay oo iyaguna cirka yeeraha iyo darajo kale raadinaaye oo iyaguna hadda urur samaynaayo kale anib igu soo beegmay hadba meel wax shira ku qabanayaan oo il saxab ku wareegaya seena iyaga marka lama soo qaado marka libta iyaga muxuu ahay eedda qaarka dadka laga raadinayo qaarka laga tegaayo aniga kuwaasa ugu daraa baan leeyahay kuwaasa ugu daraa markii laga reebo magaalada ascaada adduunka dee haddii wax burburaan ragtaba kama dhammaatay iyo dumar midbaba waxa weeye taladii waxay noqotay in natiijada maanta aan hayno dadaalkeeda la sameeyo oo laga miro dhaliyo dowladda soomaaliya aan ku tago inta dhiman siciliintii iyo dowladda iska gaari karna iyagaa laga sugaayaa maanta annagu waa waa u joognaa odayaashii dhaqankana waa joogaan waxbay ka tari karayaan marka iyagaa laga rabaa caqli iyo cilmi iyo tabar iyo tabaabo shabal in waxaa dhiman lagaga shaqaysiiyo waxaas daliisha gudaha oo tiro badan oo aan sheeg sheegna dabna kale sheegayna kuwaas maxaa la horyay gacmo geeljire hoosaa loo dhaqaa marka shirarka intay socdaan guddiyo u saarsadoo ka tashada bannaanka ayaan la soo dhigin bannaanka waxaa la soo dhigi karaa wixii soomaalida kala dhexaya waxa bannaanka la soo dhigayo waxa weeye haddaynu innagu hana qaadnay oo la sameeyey road map oo puntland ay ka mid ahay oo afar tiir bay ahaayeen afartii tiir kii ugu doorroonaa innaga layni siiyey oo la yidhi idinku kaa ka shaqaysiiya oo ahaa shirarkii dastuuriga ahaa oo dastuurka soo socda oo midday niman wadaanoo muddo ka shaqaynayeen laakiin markii aan la dhammaystiray aan ahayn nidaam federaal u waafaqsanay wixii la arki jiray xaggiisa u jajeeray dastuurkaas annagu ku beeganay shirarkaasaa loo sameeyey shirarkaas annagaa kaga beegannay qolooyinka xamar iyo qolooyinka kale oo galmudug iyo sunna waa jamaaca na waxay ahaayeen shantii afar shan baan shan baanu ahayn may lix baan ahayn shantii kale ahaayeen annagu waxaan iskaashanaynay qolada sunna waa jamaaca iyo qolada galmudug oo deganaanshada nagu dhowaa isku duruufna aan ahayn qolada markaas xamar joogtay dadka markaa xamar joogaaye innaguba aan qaar ku lahaan haddaan doono fikriga puntland qaybay ka tegaya ama waa ka wada tegaya iyo kuwa meelaha kale haddii ay wax ka haystaanna kuwa diidan kuwa mintidaya marka diidmadaas xamar weligeed waa jirto laakiin hadda way isdhaanta hadda maanta meeshay marayso way dhaanta shirkii marka ee dastuuriga ahaa oo halkaan lagu saxiixay siddeed iyo tobankii heshiiska dastuurka laga gaaray siddeed iyo tobankii february labada kun iyo labaiyo tobankii hoolkii maanta aan ku qadayninaa lagu saxiixay kowdii habeennimo oo hal saacay dhaaftay toddobiyo tobankii sideed iyo tobankii shirkii london baa ku xigay oo markaa la isugu yeeray soomaaliya oo dhan somalilan baa ku jira intaa markaa ka soo kaco waxa weeye isku soo duuduubo wax badan oo aan la tirin karin oo aan la tirin karin oo aan la tirin karin baa hagaagay dadku isha dhismaha keliya qabtaan dadka yaryar ama ka bacdi dhashay ama meel kale ku maqnaa ama ilowshaha badan waxyaala yaryar oo maqan oo ama degaan ama beel ku samaysan ama qofka shaksi ku samaysan wuxuu ka hormarinayaa waxaa weyn oo samaysan maanta puntland magac bay leedahay soomaaliya ku leedahay waa u aqoonsan yihin reer koonfureed aad buu u aqoonsan yihin waana ku qanacsan yihin annagaa ka nimi aqalka sare ku jira nidaamka federaalka waa ku qanacsan yihin laakiin baad waxay ka taagantahay fulintiis waxaan isu leeyahay oo aan xaqiiqa aan waa yaala waxaa weeye waa markay ugu adkayd in maamulka dhexe oo madaxweynaha iyo ciddii ku helisaba isagaa taliyaha dastuurka ku dhaartay inuu hirgeliyo runtaa la sheegaa isagaa ku dhaartay ilaaliyaha dastuurka ah inayan dastuurka ku dhaqmo lana qirinaya inaan lagu dhaqmo haddana la farsamaynayo isagoo laga booday in doorkii shanta isdeed ay ku lahaan lahaayeen oo waxa loo dhishay waa wadaage oo awoodaha iyo resoursiga lagu qaybsanaya ayan ku jirin in meel dhex intaa laga soo qabto oo haddana delegation ka joogo garoowey intaan ogahay oo laba ninay rmada nin waa baarkaayeen laba ninoo reer puntland iyo naloo soo diray kuwii kale gadaalka isu reebeen in lala ka ansixiyo si bareera oo hortooda ah iyo iyo meel muxuu ahay fagaaraha aan keliga hadlaayo waa ka sheegay ma soconayso dastuurkaanu ma dhammaanayo maandeedka dawladda hadda joogto dawladda inuu dhacay dawladda waa lagu shaqayn karaa waa lagu samayn karaa waana soconayaa isagoo qabyaaba adduunkana lagu shaqeeya waxa ka dhiman waa wax iska yaro meelaha la isku haysaysto keliya la nurxuliyo waa horay dhammaan lahayd haddii si dhammaystira loo samayn oo laga wada qayb geliyo taasu waa intaa waxa kale waxa weeye nidaamka federaalka way maxay puntland u doorantay maxay puntland u doorantay su-aasha la isweydiin karaa taa nidaamka federaalka soomaaliya baa ka horraysayo ciilqabadnina waa jira soomaaliya badanaa waxay u ciilqabtay dawladdii dhacday buu ciilqabtay laakiin puntland dadkeeda halka u soo qaxay ama qaybahoodii xamar joogo ama xeryaha qaxootiga ku dhammaaday ciilqab kale qabeen ciilqaba ka ay geysteen jabadihii xamar ka dilaacay waxay geysteen baa u raacsanaa marka mana suurogelin marna waxaa suurogeli kalayd oo macquul haddaan la kacay aan maalintaa ku talin lahayn inaan idhaahno soomaaliya baan raacnayo waaba annana waa goosnay annaga maanta soomaaliya mushkilada dhex taalnamama dhex taallaatee waaba israaci lahayn baan umalaynaya waa ka sahlanaan lahayn maanta inaan heshiino laakiin waxaan ka door bidnay nidaam soomaalilana kama maaranee soomaalida kala tegi kari maysee dib ha la isugu soo cesho wax la aqbali karo xagguna aqbali karno innaga inteena kana kuwada socon karno ku qaybsan karno aan samayn waan samayn waana ku qanacsannahay inay saa tahay lagu shaqayn karay haddii cid hoggaamsanaya wax kasta weelbunbu ka tulmaa hoggaanka wey hoggaanku meeshuu tilmaamo oo dadka ku wado baa la raacaya hoggaanka wey waxaan rajaynaynaa hoggaanka soo socda rag badan baa weel tumanaye nimaan sidaas hadda maanta ka fiicnaanayn ama sidii la go-aansaday ku shaqaynayn yogislu ku yimi ha iska joogo waa laga xiisa dhacay ninku si doonaya oo hadhow markaan meebax gaarsiin waayo icuu suuba hala doono meesha laga keena hala keeno kolley dadka hore soo noolaan maayeen hal hala baaro ummadda intaa la tuujiyo hala baaro waxa weeye suldaan subeer baan anu xala ka dhacsanahay anugu waxaa ii habsanaa waxay ahaadeen inaan wax soo jeedjeediyo laakiin soo jeedjeedintiisba suldaan subeer baa iga hormarayo anna waa ku raacaya waxa weeye waxa dhimani maanta waxa weeye in inta laga gaarayo waktigii doorashada oo la rabo baarlamaanada in la doorto ilow la soo xirxiriyo xeerka doorashadaas soo xiray inaan waddo kale furayn kororsiba ma fura hal qofkii halba ma fura wax badan maa furay waxaa keliya ay ku soo hadhay waxaa weeye in laga heshiiyo qaabkii doorasho ku dhici lahayd lix bilood oo hore waa juun wixii ka dambeeya oo julaay la gaaro doorasha la gelaya baarlamaan taa ilaa shakaana ka soo baxdo oo aan la labanlamayn wayna taas ku soo baxdo qaabkii loo dooran lahaa waxaa weeye in laysu yimaado oo laga heshiiyo waxaa laga heshiinayaa muxuu yahay waxyaalaha baytarka oo marka hore ugu horreeya waxaa laga heshiinayaa doorashada waa inay dhacdaa qaabkay u dhicila isabkeena waxaa laga heshiinayaa oon hool ha la geliyo shuruucda la dedejinaayo iyo dastuurka la dedejinaayo oo aan shaqayn doonin oo laysku qaban doono meesha aad ku hordaysaa waa xeerada salkeedii cadaabtaad soo taabanaysaa kala teg baa laysu horseedayaa waxaasa loo horseeday waxaan markaa intaasi lagu gaaro sida ay dowladduba waddada u furtay anna aan ku ayidayaa oo awalba aan rabay inaan ku bilaabo hadduusan layga horumarin oo aan hadday anu waxba ka baqaayeen waxaan su-aala la isweydiiyey anuu adeegyada kama anaamunayo annagoo gorjoogtaanu ahayn ee dowladdaa waxeeda wadatay ajeedada ma isweydiinaya yani cabdul meesha maxaa jirta noqon doonta bal madaxweynehan ka dhegaysanay ajeedadii waxaan garannay wixii dhaliilahaa oo gudaha iyo waxaa dibaddaa markii la sheegay meesha loo socdo in la wada hadlo oo la heshiiyo saasaan ugu qaadan saasayna ahay taasaan ayadaynaa maxaa laga heshiinaya marka waxaa laga heshiinayaa nidaamka federaalka ah siduu yahay article federaal oo la jebiyey lagu heshiin karo hal hal baragraf hal qodob lagu heshiin waxyaalahaas waxaa ka mida maanta qaldan waxaa ka mid ah faragelinta ciidan oo ka socota gadoob ma la aqbalin waa in laga soo saaraa ciidamada gadoob si badan maamulkeeda wayay u baax bannaanaataa khilaafadku dhexdooda iyaga ku jira iyagu ha dhammaysteen sidaasa hanu ku taga laakiin waa in ictiraaf ma baahna dastuurkaa ictiraafay boqolkii artikulka boqol iyo labaatan baa ictiraafay waa in la aqbalaa baa aqbala aqbala aqbal baa sidoo kale proceska galmud iyadana khilaafyaha jirjira wanoo waa la soconay proceska inuu ugu dhinac shubtay waa ogahay ama oo isugu dhinac shubtay sidii laysu aqbalay sidii loo tala sulay sidii cid loo wakiishay dowladda dhexe loo gasho isaga wax u maamusha waxaasoo dhan waa ogay madaxweynaha ka soo baxay hala aqbalo isaga madaxweynahaas hala aqbalo oo innagu aan uga horrano aqbalo ilow galmudug baa annagu saxiyaal baan ka dhignay iyadoo aan dhaafsiisay koonfurta gaalkacyo maantana galmudug dhan weeye wixii ka dhiman oo iyaga dhexdooda hadda halka waxaa laii sheegayey odayaashii wadaadada halka soo maray rag baa ka haray hadda waxay joogaan garan maayo laakiin iyagu de meeshaan waa dul soomaaliya waa imaan karaan hadday xagga ciilqab ka jiraan waa baqdi ku jiraan iskaba joogi karaan hadday doonaan laakiin siyaasaddu ma joogi karaan waxay soo saareen waxay soo saareen war murtiyeen midda annagu lama qabno anugu ogaalkay dowladduna lama qabto annaguna waa joognay lama qabno waxay iyagu isku mucaaradaya aga waxaysa laakiin annagu martigelin dadkaa ka yimid yaraa wal hore u imaan jiray meesha saasay ahaanaysa marka is-ictiraaf wadajir isu imaan wixii labdaan laga noqdo dowladda dhexena gacanta dhulka ha dhigto hadday doorasho rabaa ha tagto haddii doorasho rabin hadeer ba dimisyoone ha geeyo ha ka baxeen meesha ragii aan doorasho rabin hadday isku mid yihiin labada loo sameeyaan hadday sidaa ku raacayso hadday iskhilaafan yihiin la xusiyo ninkay la fiicanta haddeer baa ku kacayso gacanta anugu ma jira ha yidhaahdo markaasaan kala garanaynaa dhinaca wax jiraan iyo dhinaca kale salaamu calaykum